بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والقيام ركن في الم- في المفروضة وشرطه أن ينصب فقار ظهره فإن مال بحيث خرج عن القيام أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب لم يجزي قال رحمه الله والقيام ركن في المفروضة قيام كالركن وايبي في المفروضة أي في الصلاة المفروضة صلاة واجب كالنحدة قيامك وركن وشرطه قيامك شرطه سوحوي أن ينصب إنو استاغو أن ينصب وإنو تاغو فقار ظهره أي عظام ظهره dhabarkii salafihii waa inuu taago fa in maala hadduu iisho bixaysu meel kharaja uu ka baxayo canilqiyaami istaagga uu ka baxayo oo dadka arkaya ay leeyihiin qofkaani ma taagna aw inxanaa ama hadduu foorarsaduu soo godmo wa saara ila rukuuci xagga rukuucdana uu noqdo aqraba mid u dhow lam yujzi ma gudaya qiyaamkaasi qofkaasi wuxuu noqonayaa qof rugnigii ka tegay qiyaamku waa rugni inuu qofka istaago markuu salaada tukanayo fi lfariidati waa rugni idaa qumta ila asalaati fakabir qiyaamka iyo taagnaanshaha fi salaati almafruuda waa ruknun min arkaani asalaa wuxuu shiiku ku qayday fi lmafruuda fi lmafruuda maxaa ku baxaya naafiladii baa ku baxaysa iyo sunnadii asaa ka hadli doona qiyaamka fi lmafru eh, fi fi nawaafil xukunkiisa shiikaa ka hadli doona laakiin hadda halkan wuxuu uga hadlayaa salaadaha faradka ah waa shanta salaadood oo waajibka ah istaagga la istaagayo waa rugni istaaggaasi shardi buu leeyahay shardigaasi haddii la waayo istaaggaasi ma jiro qofkaasi wuxuu ka dhigan yahay qof aan taagnayn shardigiisu waxa waaye an yansiba waa inuu taago wey faqaara dahrihi lafaha dhabar dhabarkiisa lafihii waa inuu taago faqaarkuna si gaara waxaa loogu isticmaalaa dhabarka lafaha dhabarkaa loo isticmaalaa inuu taago wey waa qofka markuu taagan yahay hay-adiisa fa in maala hadduu iisho jihaduu doona ha u iisho hadduu iisho ou jiho jihooyinka ka mida u iisho u leexdo bixaysu meel kharaja uu ka baxay canilqiyaami istaagga iilashadaasi hadday gaarto heer uu ka baxayo istaaggii oo daabidka bixiddaasi muxuu noqonayaa curfigaa loo celinayaa dadka arkaya hadday yidhaahdaan qofkaani ma taagna waa taagnaan waa ka baxa soo maha qofkaasi hadduu dhinac u iisho dadka arkayana ay yidhaahdaan ama ay u arkaan qofkaani qof taagan inuusan ahayn qofkaasi waa qof istaaggii ka baxay bixaysu kharaja can ilqiyaam bixaysu kharaja can ilqiyaam wuxuu shiiqa ku saarayaa hadduu qofka iisho iilasho aan istaaggii ka baxaynin taasi ma u yacni ka hor imaamayso qiyaamkii iilasho yar oo dadka arkaya u arkaan qofkan inuu yahay qof taagan oo weli aan qiyaamkii ka bixin taa ma soo gelayso laakiin hadduu iisho iilasho dadku ay isdhahayaan ama ay u muuqanayso inuu istaaggii qofkaani ka baxay aw inxanaa ama hadduu foorarsado wa saara uu ahaado ila rukuuci xagga rukuucda aqraba mid u dhow markuu foorarsaday rukuuc iyo qiyaam wuxuu u dhow yahay dhankii rukuucda qofkaasi qof taagan miya qof taagan ma aha lam yujzi qiyaamkaasi ma gudaya buy qiyaamkaasi kaa gudi maayo ama taagnaantaasi aad taagan tahay ma aha mid loo ictibaarinayo qofkaasi inuu yahay qof qiyaamkii la yimid walow taqawasa dahru haddii dhabarkiisa uu qaansoobo sida qaansadii oo kale usoo galoolmo likibarin waayeelnimo iyo da' darteeda ow hayrihi ama kayrkeed xataa saara ilaa uu noqday ka raakicin sida qof rukuucsan oo kale waqafa kadalika sidaasuu u istaagayaa wey istaaggiisu hadda waaba sidaas qofkaana wax kaloo loo sheega lama yaqaan sidaas ilaahay ka dhigay ayuu u taagnaanayaa qofku hadduu qof waa yeelaya waa soo galoolmaa soo maah khaasatan dadka waa yeelada da-da ah mararka qaar waxaad arkaysaa inuu inta soo galoolmo sida qof rukuucoo kale wey waa fooraraa kaasoo kale ma istaagi karaa istaag dhabarka uu taagayo ma awoodi karo waqafa kadalika sidaasuu u istaagayaa buu irshew ka hadda waa macduur fattaqu llaha ma istatactum intuu awoodi kari waa sameeyey sidaasaana taagnaanshihiisuba uu yahay uma zaada kadibna wuxuu ziyaadinayaa midkaa soo qalo soo qallooca wuxuu ziyaadinayaa inxinaa'an foorar ayuu ziyaadinayaa si hoose u foorarsanaya lirukuuci rukuucda wuxuu u ziyaadinayaa inuu sii foorarsado in qadara hadduu awoodo qofkan hadda waa uu fooraraa foorarka hadda uu foorarana miduu rukuuc aaday maahee waa mid khilqa ah oo sida ilaahay ka dhigay markuu rabo inuu rukuuco ma waxaa leeyahay saa hadda u foorartay iskaga joog mase waa inuu wax ku daro waa inuu wax ku daro hadduu awoodi karo uma zaada inxinaa'an lirukuuci inqadara sidaasuu ula jeedaa inuu sii foorarso wuu ku ziyaadinayaa suu hadda yahay waxbuu ku darayaa in qadara hadduu awoodo hadduu awoodo maxaa ku baxaya hadduusan awoodin hadduusan awoodin haddii intaa ka badan ma samaynayo hadduusan awoodin ayaduu ku ekaanaya laakiin hadduu awoodi karo sii foorarsan karo oo hoos uu sii degi karo usii foorarsan karo xagga rukuucda markuu rukuucayo waa ku ziyaadinaya oo waa ku darayaa masalada marka sheikh wuxuu ka hadlayaa markuu ka soo hadlay qiyaamkii shardigiisu inay tahay in dhabarka la taago in dhabarka la taagana maxaa ka dhalanaya qofka inuu toos u taagnaado wey ilan dhabarka marna waa la godaa marna waa taagan yahay soo ma qofka markuu taagan yahay dhabarkiisu waa inuu taago shardigii qiyaamka waa haddii uu istaaggaasi uu ka iisho waxaa loo kala qaadayaa imaa inuu ka baxo qiyaamkii iyo inuusan ka bixin hadduu qiyaamkii ka baxo qiyaamkaasi ama taagnaanshahaasi waxba ka gudi mayso qofkaasi waa qof rugnigii ka taga waay laakiin waxaa laga soo reebayaa hadduu qofkani macduur yah oo midda sheikhu gadaal ka sheega wey walow taqawasa dahruhu likibarin aw hayri hadduu dhabarkiisa uu soo laabmo likibarin da darteed aw hayrihi ama hayrkii hayrkii maalan waa cudur oo qofkaa qabo maalan iyo wixii la mid a xataa saara ilaa uu noqday ka raakicin sida qof rukuucsan oo kale waxaadba moodaa markaad muuqaalkiisa aragto sida inuu rukuucoo kale mana rukuuco ee sidaasuu u fooraraa sidaasuu maaragtay hoos u aaday waqafa kadalika sidaasuu u istaagayaa buui markuu istaagaayo sidaasuu u istaagayaa laakiin markuu rabo inuu rukuuco wuxuu yidhi uma zaada inxinaa'an kadibna wuxuu ziyaadinayaa inuu sii foorarsado lirukuuci rukuucda u foorarsado in qadara hadduu awoodo muxuu awoodayaa inuu ziyaadiyo hadduu awoodo waa ziyaadinayaa wa yukrahu waxaa la karaahiyeystaa buu yidhi an yaquuma inuu istaago ku istaago calaa rijlin waaxidatin hallug qofka markuu tukanaayo uu taagan yahay inuu hallug ku tukado waa makruuh qiyaamkiisu waa u jiraa oo qofkaasi waa qof taagan rugnigii qiyaamka waa la yimid laakiin hallug inuu ku tukado waa makruuh waxaaba suuragal inuu dhaco hallug hadduu ku taagay waxaa suuragal inuu dhinac u dhaco wa an yulsiqa waxaa kaloo makruuha inuu isku dhajiyo qadamayhi labadiisa shansha inuu isku dhajiyana ayadana waa makruuh wa an yuqadima ixdaahumaa labada lug midkood inuu ka soo hormariyo cala alukhraa midda kalena waa makruuh waxyaabahaasoo dhan qiyaamka mashruuca waa ka hor imaanaya yacni qofka inuu hallug ku istaago ama inuu labada lugood isku dhajiyo ama inuu lugna hormariyo lugna uu gadaal mariyo wa taطwiilu اlqiyaami qiyaamka dheerayntiisa ayaa afdalu ka fadli badan buu yidhi min taطwiili الsujuudi wاrukuuc rukuucda iyo sujuudda dheeraynteeda tuulu اlqiyaam ayaa waxay ka fadli badan taha buu leeyahay sujuudi rukuuci la dheereeyo wa taطwiilu اlqiyaami qiyaamka in la dheereeyo ayaa afdalu ka fadli badan min tadwiili sujuudi sujuudda dheeraynteeda wa rukuuci iyo rukuucda dheeraynteeda yacni qofkii inuu qiyaamka ku dheeraado ayaa waxay ka fadli badantaha buu leeyahay inuu sujuudda ku dheeraado iyo inuu rukuucda ku dheeraado masaladaana waa masalo culimmadu aad iskuga khilaafaan tuulu sujuud iyo tuulu lqiyaam yaa fadli badan masalo la isku khilaafay wey shaykhu lislaam wuxuu uga baxay labadii midkii u nashaad badan qofka u fadli badan buu yidhi dadku isku mid ma aha qofna tuululqiyaam ayuu nashaadkiisu ku xoog badan yahay qur-aankii buu yaqaanaa waa xaafid likitaab illaah wuxuu ku tadabburayaa macaanidii qur-aanka uu macaansanayaa dhirirka taagnaanshaha dheer ee uu taagan yahay nashaad fara badan ayuu u hayaa ninkaasoo kale fii xaqihi maxaa u fadli badan tuululqiyaama u fadli badan qofna nashaadkiisu wuxuu ku xoogan yahay sujuudda oo ducooyinka uu ku ducaysanaya iyo adkaarta uu la imaanayo waa uga nashaad badan yahay qiyaamka iyo taagnaanshaha dheer kaana fii xaqihi maxaa u fadli badan waxaa u fadli badan tuulu sujuud sidaasaa sheikhulislaam raximah ullahi bacdu ahlicilmi ay ku jamciyeen wa ilaa culamada qaar waxay dhahan tuulu lqiyaama fadli badan qaar waxay dhahan tuulu sujuuda fadli badan qaala wayubaaxu naflu qaacidan wamudajican maca alqudrati cala alqiyaam waxaa la banneeyaa buu yidhi wayubaaxu naflu sunnada waa la banneeyaa salaada nafligaahi tatawuca waa la banneeyaa inuu qofka tukado qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya wamudajican iyo xaaluu yahay mid jiifa maca alqudrati ayadoo lala qabo awood uu awoodi karo cala alqiyaami istaagga asoo istaagga awoodi kara ayaa haddana waxaa u bannaan buu leeyahay inuu fadhi ku tukado iyo inuu jiif ku tukado labadaba qofka inuu istaag ku tukado fiil naafila waa sida ugu fiican hadduu awoodi karo waxaa kaloo u bannaan inuu fadhi ku tukado maca alqudrati cala alqiyaam asagoo awoodi kara inuu istaag ku tukado waxaa u bannaan inuu fadhi ku tukado salaada sunnada laakiin meeshan waxaa ku ziyaadaa in jiifna lagu tukan karo arrintan jiif ma lagu sunnaysan karaa waxaa ka hadlay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah fii majmuuci alfataawa qowlkan mu'alifka sheegana waa naqdiyey laba mowdic ayuu uga hadlay fii majmuuci alfataawa mowdica koowaad wuxuu sharaxay qowl الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam waman salaa qaacida falahu nisfu ajri اlqaa'im qofkii fadhi ku tukada qofka taagan ajarkiisa barkii ayuu leeyahay hal mid in la fahmana waa muhiim xadiidka nebigu uu leeyahay waman salaa qaacida falahu nisfu ajri اlqaa'im laga hadli maayo qof fadhi ku tukadayoo macduura ma aha qofka macduurka ah ee fadhi ku tukada wuxuu la ajir yahay midka istaagga ku tukada uu la ajar yahay xagga ajarka waxba iskuma dhaamaan laakiin midka la leeyahay qofkii fadhi ku tukadaahi wuxuu helayaa midkii istaag ku tukada ajarkiisa nuskii buu helayaa waa qofkaan cudurdaar lahayn fadhina ku sunnaysanayo wey salaadda laga hadlayo fardi ma ahe sunno waay midka taagan ajarkii barkii ayuu leeyahay masaladaasuu shaykhulislaam rajaxay waxaan dhila masaladaasuu ka hadlayo xadiidkaasuu sharaxayay wuxuu yidhi waqad arada hada aldaliil طaaئifaة min mutaأkhirii أصxaabi الshaafiعi وأحmed waqad arada hada الdaliil daliilkan daliilkuu sheegaya waa xadiidkaas waxaa qaacido mudarida ka dhigay طaa'ifatun koox oo min muta'akhirii asxaabi shaafici wa axmed shaafici iyo axmed asxaabtooda muta'akhiriintooda ka mida qaacidadii mudariday ka dhigeen xadiidkan waxay ka dhigeen arrin ku socota salaadaha la tukanayo dhan macnaha markii xadiidku ka hadlay man sallaa qaacidan falahu nisfu ajri اlqaa'im ayagana waxay yidhaahdeen oy meesha uga qiyaasteen waman sallaa mudajican falahu nisfu ajri lqaacida yidhaahde meeshaasay kasii farciyeen mudariday ka dhigeen saas ula jeedaa waqad arada hada daliila طaa'ifaة min mutaakhiri asxaabi shaafici wa axmed wajawazuu waxay banneeyeen buu yidhi أن يتطوع الرجل مضجعا لغير عذر waxay banneeyeen an yatatawaca arajulu ninka inuu sunnaysto mudajican xaaluu yahay mid jiifa ligayri cudrin cudurdaar la-aan asoon wax cudurdaara lahayn inuu sunnaysto ayay banneeyeen jiifna uu ku sunnaysto asoo dhinaciisa iskaga jiifa inuu salaaddii sunnada ahay tukado saasay banneeyeen liajli hada alxadiid xadiidkan dartii ayay arrintaa u banneeyeen buu yidhi yani xadiidkaanay kasii farciyeen walitacaduri xamlihi iyo inaysan suuragal ahayn xadiidkan in lagu ximbaaro calalmariidi midka jiran waa soo sheegnay kan jiran inaan loola jeedin kamaa taqadama sida soo hormartay calaa kulli xadiidkaasi ay ka qiyaasteen waxayna yidhaahdeen sida fadhi loogu tukan karo salaada sunnada ayaa jiifna loogu tukan karaa walaakin akharu alculamaa'i ankaruu dalika sheikhulislaam wuxuu leeyahay walaakin akharu alculamaa'i ankaruu dalika culummada badankood arrinkaa way inkireen wacadduuhu waxayna ku tiriyeen ama ay ka dhigeen bidcatan wa xadaثan bidca iyo xadaث ayay ku tiriyeen arrintaa inay bidco tahay ayay ku tiriyeen culummada badankood wacadduuhu bidcatan wa xadaثan fi lislaam bidca iyo xadaث islaamka dhexdii inay tahay ayay ku tiriyeen وqaaluu waxay yidhaahdeen culummadu akarka culummadu waxay yidhaahdeen laa yucrafu أna أxada qad laa yucrafu أna أxada qad صalى fi الإslاam عalى janbihi wa huwa صaxiixu lama garanaya bay yidhaahdeen أna أxada qof qad weligii sallaa inuu tukada fi lislaami islaamka dhexdii calىa janbihi inuu dhinacii u tukada wa huwa صaxiixun asoo caafimaad qaba la garan maayo bay yidhahdeen axad diinta islaamka dhexdeed qof tukaday oo asoo dhinac u jiifo tukaday hal qofba ha noqdee lama hayo lama arag weligeed asoo caafimaad qaba walow kaana haadaa mashruucan arrintaanu hadday mashruuc ahaan lahayd la facalahu almuslimuuna calaa cahdi nebiyihim muslimiinta ayaa samayn lahaa calaa cahdi nebiyihim sala allahu calayhi wasalam waqtigii nebigooda calayhi salaatu wasalaam ayay samayn lahaayeen aw bacdah ama waqtigii nebiga kadib ayay muslimiintu samayn lahaayeen arrintaanu hadday mashruuc tahay wala facalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna waa samayn lahaa sala allahu calayhi wasalam arrintaanu hadday mashruuc tahay wala facalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam walow maratan litabyiini iljawaaz nebigu waa samayn lahaa sala allahu alay wasalam walow maratan hal marba ha noqoto oo wuxuu u samayn lahaa litabyiini iljawaaz si uu u caddeeyo arrintan inay bannaan tahay ila nebigu waa mubaliq can illaah soo maha wixii ummadda u bannaan waa inuu nebigu gaarsiiyo calayhi salaatu wasalaam arrintan hadday mashruuc ahaan lahayd nebigu waa samayn lahaa walow hal marba ha noqotee waa samayn lahaa si ummadda ugu caddeeyo arrintan inay jaa'is tahay idan nebiguna ma samayn saxaabadiina ma samayn a'imadii ka dambaysana arrintaani ma samayn mowdic kale soo masaladan ka hadlaya sheikhulislaam wuxuu yidhi walam yujawiz axadu min asalafi salaata taطawuci mudajican min gayri cudrin walam yujawiz axadu min asalaf صلاة التطوع مضجعا من غير عذر ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق ولا يعرف لصاحبه سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تعم بها, بها البلوى مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم وحليه شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكان ذنبه ولم يجوز أحد من السلف أحد سلف كم إذا ما بنايم بوي صلاة تطوع مضجعا من غير عذر صلاة تطوع إنه قفك تكذو أصلا وح عذر دار لهين أو يعني تكذو أصلا مضجعه جيفة أحد سلف كم إذا ما بنايم أرنتاس ولا يعرف لما أقبو يري أحد أن أحدا من السلف فعل ذلك أحد سلف كميد أرنك إنه سمينا لما هيو لما قرنيو وجوازه أرنتا سبنانان شهدون وجه, وجه في مذهب الشافعي وأحمد ووجه كجرة مذهب كشافعي أحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق صاحب كين الله ما هيو يري سلف نبه أرنتا نقه الرئيس يعني وحردين يا قولدي قولك قبتئ بنينيس أرنكا وحسلف الله ما هيو أو وجه الرئيسي أرنتان إني بنانتان مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى أيضا لا قوير مسألة ذان إني كم تهي مسائشة امتحان كيض أمضى دن أو ذا يعني مسألة عامة أو ضدك دن وذا سامين كرة أيضا مسألة ذان أي تهي هذا مع ذلك لما هي أحد سميي يا أحد بنيي أو سلفك كم ذا فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي تطوع على جنبه هذه غفر مسلم أبنانا لهيد inuu salaada tatawuca tukado asoo dhinaciisa u jiifa wahuwa saxiixun caafimaad qaba laa marada bihi wax cudurana aysan ku sugnayn kamaa yajuusu siday ugu bannaan tahay an yusalliya tatawuca qaacidan inuu salaada sunnadaa tukado asagoo fadhiya wa cala raaxilati gaadiidka dushiisana uu ku tukado yacni siday ugu bannaan tahoo kale hadday ugu bannaanaan lahayd lakaana haadaa arrinkaani wuxuu noqon lahaa مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وحيابه النبي أمتي سوعده صلى الله عليه وسلم أيو كم النغان لها وكان الصحابة تعلم, تعلم ذلك صحابتنا وحي أهان لا ينقوى أرنتاو ثم مع قوة الداعي إلى الخير أيضا للقبه يري أود داعي ذاتك خير كأوي يري أود ديسة جريتان كذا أيضا للقبه وصحابة إيو آئمة سلف كبا خير كدونستيسة iyo rabitaankiisu uu aad ugu xooganaa laabudda waxaa laga maarmaana an yafcala daalika bacduhum qaarkood inay arrinkaas sameeyaan haddii arrinkaasi jirtay mashruuc tahay shaki la-aan waxa way qaar sameeyay in la arki lahaa falamaa lam yafcalhu axadun minhum axad ayaga ka mida markuusan arrintaas samayn dalla samayn la-aantaasi axad ka mid uusa arrinkaas samaynin wuxuu tusay calaa annahu lam yakun mashruucan cindahum arrintaasi agtooda inaysan mashruuc ahayn idan khulaasada waxaa waye qofka inuu salaad tukado tatawuca asoo mudajica mashruuc ma ah bal waa bidca fi ddiin arrintaasi arrin bidcaawa nebiguna ma samayn sala allahu calay wasalam asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calay wasalamna ma samayn a'imatu salafna ma samayn arrinka axad ka mida lama hayo oo arrintaas sameeyey arrintaa waxaa banneeye uun muta'akhiriya ashaaficiya walxanaabila qaar ka mida muta'akhiriintooda qaar ka mid ah ayaa arrintaa banneeyeen muta'akhiriintaasuu ka mid yahay mu'alifka raximahullah mu'alifka muta'akhiriinta arrintaa banneeysuu ku jiraa qowlkaasina qowl saxiixa ma ah marka salaada tatawuca ee sunnada ah qiyaamku rugni uma ah oo qofkay waxaa u bannaan ama mashruuca inuu istaag ku tukado waana sida u fadli badan waxaa kaloo u bannaan inuu fadhi ku tukado min hayri cudrin asagoon wax cudurdaara lahayn inuu fadhi ku sunnaysto waa u bannaantaa laakiin wuxuu ogaanayaa ninkii fadhi ku sunnaysta asagoon wax cudurdaara lahayn iyo midkii istaag ku sunnaysta labadooda kee fadli badnaanaya ninka istaaga ku sunnaystaa fadli badnaanaya falahu nisfu ajri lqaa'im uma yarkacu kadib waa rukuucayaa weeye waa istaagayaa markuu istaago muddadaasi uu taagan yahay wuxuu akrinaya waa soo marnay suurat lfaatixa la akhrinayaa suurado kale la raacinayaa axyaanan uma yarkacu kadib waa rukuucayaa wa aqaluhu ay aqalu rukuuc rukuuca waxa ugu yar waxa waye an yanxaniya inuu dhabarkiisa leexiyo bixaysu meel low araada hadduu doonayo wadca raaxatayhi labadiisa calaacalood dhigiddooda calaa rukbatayhi labadiisa jilbood uu dhigayo maca ictidaali alkhilqati ayadoo lala qabo abuuristu inay dhexdhexaad tahay laqadara uu awoodin lahaa inta ugu yar rukuuc waxaa way inuu dhabarkiisa godo ou laabo bixayu low araada wadca raaxatayhi raaxataynku waa maxay labada calaacalood waay calaacalaha gudaha waxaa la yihahda alraaxatayn hadduu dhigi lahaa labadiisa calaacalood calaa rukbatayhi labadiisa jilbood hadduu saari lahaa maca ictidaali lkhilqa ayadoo lala qabo abuuristu inay tahay mid dhexdhexaada laqadara uu awoodin lahaa macnaha wuxuu ula jeedaa hadduu foorarsado foorarsigiisuna uu gaaro heer calaacalihiisa uu jilbaha saari karo qofka sidaas heer lagu qiyaasanayana dadku waa saddex heer dadka saddex qaybood waay qofna waa qof dheer oo gacmo dhaadheer qofna waa mid gaaban oo gacmo gaagaaban midna waa dhexdhexaad midka gacmaha dhaadheer leh waxaaba laga yaabaa wax yar markuu saa isku soo godaba inay gacmihiisu jilbaha u gaaraan asagoo si fiican u foorarsan kan gaabanna waxaa laga yaabaa asagoo si fiican u foorarsaday inay haddana gacmuhu la gaabtaan oo si fiican uu jilbaha u gaari waayo ilaa uu si xoogla u foorarsado yaa dhexdhexaada marka midka dhexda ku jira waayo mid gacmo dhaadheerna ma aha mid gacmo gaagaabanna ma aha midkaasi abuuristiisu ay dhexdhexaadka tahay hadduu foorarsado rukuucda aado rukuucda waxaa ugu yar inuu gaaro heer calaacalihiisa uu gaarsiin karo jilbaha heer calaacalihiisa jilbaha uu gaarsiin karo waa inta ugu yar waayo rukuucda qadarka ugu yar ee qofka laga rabo rukuucda waay yacni inuu foorarsado foorarsi calaacalihiisu ay u gaari karaan jilbaha haddaysan jilbaha gaari karin qofkaasi waa rukuuca miyaa la leeyahay qofkaasi waa rukuuca la dhihi maayo calaacalihiisu haddaysan jilbaha gaari karin qofka ictidaalu lkhilqa ku sugan yacnii abuuristiisu ay dhexdhexaad ka tahay wuxuu shiikha noo dabdinaya waxa waaye goormaan dhihi karnaa qofkan waa raakic dabcan rukuucda marna waa mid dhammaystiran oo buuxda marna waa awalkii rukuucda iyo meesha ugu sokaysoo laga qaban karo hadda wuxuu noo dabdinaya waa maxay qadarka ugu yar ee aan dhihi karno qofkan waa rukuucay waay qofka hadduu toos u rukuuco oo jilbihiisa uu gacmaha ku qabto hadda kaasi war ma lahan laa shaka inuu raakic yahay laakiin rukuucda meeshay ka bilaabmato ma inuu qofka jilbaha ku qabtaan shiikha wuxuu leeyahay qofka markuu rukuucayo ee aan dhihi karna istaag waa ka tegay rukuucna waa gudo galay waa inuu foorarsado foorarsiga heerkiisana uu gaaro qadar calaa calihiisa uu gaarsiin karo jilbihiisa qofka laga hadlayana uu yahay qofka muctadilu lkhilqa inta kale waa looga qiyaasanayaa macnaha qofka khilqadiisu ay dhexdhexaad tahay hadduu calaa calihiisa jilbaha la gaari karo oo sa u foorarsado qofkaasi waa qof rukuucsan rukuucdii bilaawgeedii waa rukuucdii bilaawgeedii waa waa aqalu rukuuc بحيث من لو أراد هدو دون يبير وضع راحتيه لبديس على على سارد على ركبتيه لبديس جلبود أو صاريو مع اعتدال الخلقة أيضا للقبو أبو رست دحدحاد نمضيضة أيضا للقبو هدو دون إنو على عليه صار جلبها لقدر أو نقون كرمد أودي كره مركز يعني ماشاس وأقل الركوع ركوع ده ماشا أقوه سيسو يعني أقوه يروي ويجب وتجب waxaana waajibaysa aطma'niinatu xasilooni waa waajib طma'niinadii in la helo waa waajib wa aqaluha طma'niinada waxaa ugu yar sukuunu xarakatihi dhaqdhaqaaqiisa inuu xasilo ayaa ugu yar aطma'niina waa ruknun min arkaani الsalaa waa rukni arkaanta ka mida طma'niinada xadiiثu lmusii'i salaatahuna waa ku jirta ثuma arkac xataa taطma'ina raakican rukuuc buu yidhi nebigu salى اllaه alay slam xataa taطma'ina ilaa aada xasisho raakican xaal ataa mid rukuucsa طmaaniinadu waa rugni laakiin maxaa ugu yar طmaaniinada waxaa ugu yar qofka xarakaadkiisa ee dhaqdhaqaaqiisa inay hakadaan uu joojiyo adkaarta uu la imaanayana inta ugu hooseyse ugu yar uu kula imaan karo yani waa qadar yar waay wa aqaluhaa waxaa ugu yar buu yidhi sukuunu xarakatihi xarakadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa degiddeeda ugu yar wa anlaa yaqsida iyo inuusan ula qasdin bihuwayihi hoobashadiisa uu hoos u hoobanayo inuusan ula qasdin hayra rukuuci rukuuc waxaan ahayn yacni qofka waxaa kaloo laga rabaa markuu rukuucayo markuu foorarsanayo ou hoos u hoobanayo waa inuusan hoobadkaasi ula jeedin waxaan rukuuc ahayn wa anlaa yaqsida bihuwayihi hayra rukuuc rukuuc waxaan ahayn waa inuusan ula jeedin haddii masalan qofka salaada uu ku jiro kadibna uu foorarsado xoogaa maalan lugtaa cuncuntay markaasuu wuxuu aaday inuu xogo waa foorarsaday kadibna rukuucou sii galay qofkaasi uma qasdin inuu rukuuco marka hore qofkaasi marka hore uma qasdi inuu rukuuco fuqahadu waxay leeyihiin qofkaasi hadduu sidaa u foorarsado si uu maalan rukuuc waxaan ahayn oo u sameeyo rukuucda siima geli karo waa inuu soo istaago kadibna uu rukuuco hadduu asoo foorara ligayri rukuucna u foorarsaday kadib rukuucda uu sidaa kusii galo qofkaasi qof rukuucay maahan bay yidhaha qofkaasi qof rukuucdii la yimid maaha maxaa yidhi rukuucda waxaa la rabaa adoo taagan inaad rukuucda u qasadaa la rabaa ma u qasday qofkaan marka hore rukuucda mase ujeeddo kale u qasday ujeeddo kale u qasday maadaama ujeeddo kale uu socday ujeeddadiisa kale markuu dhammeeyo waa istaagayaa asoo taagan ayuu rukuucdii aadayaa wa anlaa yaqsida waa inuusan ula qasdin bihuwayihi hoobashadiisa ou hoos u hoobanayo u foorarsanayo waa inuusan ula qasdin hayra rukuuci rukuuc waxaan ahayn waxaan rukuuc ahayn yacni rukuuc waxaan ahayn inuusan u qasdinaa la rabaa wa akmalu rukuuci rukuuc waxaa ugu kaamilsan aqalu rukuuca marka hore laga hadlayay hadda muxuu ka hadlayaa sifada ugu kaamilsan wey an yukabira inuu takbiirsado way raafican yadayhi xaaluu yahay mid labadiisa gacmood kor u qaadaya fayabtadi'u rafca kor u qaadidda wuxuu bilaabayaa maca takbiiri takbiirta maceeda ayuu la bilaabayaa masaladan horaa usoo marnay maca takbiir wa qabla takbiir wa bacda takbiir inta waa soo aroortay faidaa xaadaa kafaahu mankibayhi faidaa xaadaa kafaahu labadiisa calaacalood hadday la sinmaan mankibayhi labadiisa garbood hadday la sinmaan inxanaa waa foorarsanayaa marka yacni allaahu akbar markuu leeyahy rukuucda aadayo gacmuhuna waa inuu kor u qaado markuu labada calaacaalood garbaha la simo ayuu kadib rukuucdii aadaya wayamudda waana taagayaa buu yidhi takbiiraati alintiqaalaat takbiiraatu alintiqaalaatna waa taagayaa buu yidhi waa taagayaa macnaha waa jiidaya waa dheeraynaya oo waxay leeyihiin inta u dhaxaysa rugnigan laga tega laga wareegayo iyo midka loo wareegayo masaafada ama wakhtiga u dhaxeeya waxaa la rabaa ile in takbiiraadkaas lagu mashquuliyo oo foorarsiga markaad aadayso ayaad allaahu akbar bilaabaysaa ilaa aada rukuucda ka gaaraysana akbarta waad wadaysaa allaahu akbar waa jiidaysaa macnaha kaasaa u rukuucaysaa jiididdaasi adilo looma hayo in la jiidaayo adilo looma hayo walidaalika waxaad aragtaan dadka qaar ama a'immada qaar markay ka soo kacayaan sujuudda una soo kacayaan ila alqiyaam waa mid ugu dheer soo ma taasa ugu dheer xagga wakhtiga sujuudda markuu ka soo kaco ilaa uu ka soo istaagaayo waa jiidayaa allaahu akbar ilaa yacni markii dambe istaagga uu ku keeno intaas muxuu ilaalinayaa hadalkan shiikhu iyo wixii la midaba oo mualifku sheego bacdu lfuqahaana ay qabaan laakiin madkaasi daliil looma hayo xagga sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu amray ama nusuusta ku timid inuu qofku takbiirsado wa laakiin takbiirta ha la jiido ha la dheereeyo daliil saxiixa oo arrintaasi amraya ama faraya ma jiro takbiiraat intiqaal intiqaalaat takbiiraat alintiqaalaat culamada qaar waa waajib ay yidhaahdeen in lala yimaado bacdu ahli lcilmina waxay leeyihiin waa sunna culamada qaar waxay leeyihin waa sunna salaadaha rubaaciga meeqa takbiira ku jirta guud ahaan guud ahaan waxaa ku jirta laba iyo labaatan takbiir salaadaha rubaaciga afarta ragca ah duhurkii iyo casirka iyo alcishaa guud ahaan takbiiraadka waa laba iyo labaatan salaatu lmaqrib oo hulaasiyada ah takbiiraadkeedu waa toddoba-iyo toban salaatu lfajri oo hunaa'iya ah oo laba ragco ah takbiiraadkeeda waa kow iyo toban kow iyo tobankaasi ama toddoba-iyo tobankaasi ama laba-iyo labaatankaas markii laga reebo takbiirat lixraam inta kale waa maxay inta kale waxaa loo yaqaanaa takbiiraat alintiqaalaat alintiqaalaat maxaa loogu tiiriyey oo loogu idaafeeyey danta ujeeddada loola imaanaya intiqaalka sababtii ah alintiqaal waa qofka inuu xaalad ka wareego xaalad kale u wareego w hadda waa taaganta rugnigii taagnaanshahaad ka wareegaysaa xaggee u wareegaysaa ila rukuuc rukuucdaad ka soo wareegaysaa xaggee u soo wareegaysaa ila alqiyaam qiyaamkii baad ka wareegaysaa waxaad u wareegaysaa ila sujuud idan intiqaalaadkaas takbiiraadka lala imaanayo ayaa waxaa la ihahdaa takbiiraat alintiqaalaat wayadac yadayhi labadiisa gacmoodna wuxuu saarayaa calaa rukbatayhi labadiisa jilbood mufaraqata alasaabici xaalay tahay mid faraheeda la kala geeyey faraha la isku dhajin maaye markii la rukuucayo faraha waa la kala geynaya kalqaabil waxaa la rabaa qofka markuu rukuucayo inuu u muuqdo qof jilibka qabanayoo kale jilbaha inaad qabanayso ood ku dhegantahoo kale ayaa la rabaa inaa muuqato mana ku dhegani mana ku dheganid laakiin farihii oo kale baxsan ayaad saaraysaa qofkaas wuxuu u muuqanayaa qof haaya oo jilbihii ku dhegan oo kale wayamudda dahrahu dhabarkiisana waa taagaya wa cunuqahu iyo qoortiisa hoosna u foorarsan maayo korna u qaadi maayo sifa salaati nebiga wax badan waa lasoo dhigtaan u maleynaa wayansiba saaqayhi labadiisa lugoodna waa taagayaa yacni jilbaha godi maysid oo laabi maysid waa taagaysaa wayujaafiya marfiqayhi labadiisa xusulna wuxuu ka fogaynayaa can jambayhi labadiisa dhinac xusulladana dhinacyada ku dhegsan mayside waad ka fogaynaysaa laakiin fogaanshahaasi waa inay qiyaasi la socoto inay qiyaasi la socoto wa macnaha waxaan ula jeedaa haddaa keligaa tukanaysid ama aada imaam tahay si fiican aa u kala fogeyn kartaa laakiin haddaad saf ku jirto oo ma'muum aad tahay kala fogeynta aada xusullada dhinacyada ka fogeynayso maxay ku xihan tahay waxay ku xihan tahay inaad ilaaliso dadka dhinacyadaada ku tukanaya maaha dadka inaa xusulkaaga ku dhibaatayso adoo leh xusullaan dheeraynaya wataduma almar'atu wataduma almar'atu gabadhuna way isku soo dumaysaa buu yidhi yacni xusulladeeda dhinacyadeeday usoo dumaysaa ay usoo dhoweynaysaa masaladan waxay ku daraan min alfawaariq bayna aldakari waalunha fi salaa fawaariqda iyo furuuqda u dhaxaysa ragga iyo dumarka fi salaa ayay fuqahada qaarkood ku daraan oo waxay leeyihiin raggu markay xusullada dhinacyada ka dheeraynayaan gabadhu ka dheerayn maysee way ku dhejinaysaa sujuudda iyo rukuucda labadaba arrintaas hadda ka hor waa maraan soo marnaan u malaynaa xadiid ku soo arooray waa xadiid daciifa laa farqa bayna adakari waalunha fi salaa salaada dhexdeeda rag iyo dumar wax farqiga u dhexeeyahay ma jiraan sida raggu xusullada ay dhinacyada uga dheeraynayaan ayaa gabadhana waxaa la rabaa inay dhinacyada uga dheerayso asalkuna sharcigu waa rag iyo dumarku inay u siman yihiin haddii labada jinsi aad kala qaadayso fi sharci maxaa lagaaga baahan yahay waa inaad daliil la timaado haddaad tidhaahda cibaadada noocaana gabdhuhu sidaasay u samaynayaan ragguna sidaasoo waa kala duwan yihiin daliilaa lagaa rabaa haddaadan daliil keenin arrintaasi asal ma aha asalku waa inay siman yihiin yacni inay ku siman yihiin axkaamta sharcigaawa sifadii nebigu u tukaday sala allah alay slam uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii amarka ah salluu dumarka ma soo gelayaa yaa waa soo gelaya salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waa caam rag iyo dumarba idan cumuumkaasaa lagu taagnaanayaa ilaa inuu deliil kala saaro mooyaane masaladaana deliil saxiixu ku soo arooray ma leh xadiid daciifaha ku yimid in gabadhu dhinacyn xusulladeeda isku soo dumayso xadiid daciifaha ku yimid mana sugna wayaquulu wuxuu leeyahay subxaana rabbiya alcadiimi halaaan saddex jeer waa dikriga uu la imaanaya w wa huwa adna alkamaal wa huwa dikrigan la imaanshihiisa saddex jeer lala imaanayo adna alkamaali kamaalka meesha ugu sokaysa way waxay sheegaan fuqahadu adna alkamaal oo miduu hadda sheikha ka hadlaya ah iyo aqalu lkamaal kamaalka kan ugu yar aqalulkamaalkaa sii yar oo adnalkamaalaa sarreeya aqalulkamaal waxa waaye bay yidhaahdeen qofka inuu subxaana rabbiya alcadiimi hal mar yidhaahdo adna alkamaalna waa inuu saddex jeer yidhaahdo subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim waa rukuucdii wa huwa adna alkamaal wayaziidu lmunfaridu wakada alimaamu munfaridku waa siyaadinayaa sidaasoo kale imaamkuna waa siyaadinayaa in radiya alma'muumuuna hadday ma'muumiintu ku raalli noqdaan wahum maxsuuruuna xaalay yihiin ma'muumiintaasi kuwa kooban tii hore lama toban soo marnay yacni wuxuu leeyahay munfaridka inuu adna alkamaal ka siyaadiyo oo kamaalkii meeshii ugu sarraysay heerka ugu sarrayso uu la yimaad ayaa u fiican imaamkuna waa siyaadinayaa oo waa u bannaan tahay inuu siyaadiyo laakiin imaamku muxuu ku xihan yahay ma'muumiinta ridahoodu ku xihan yahay ilaan hadduu ka siyaadiyo saddexdii waxaa loo baahanaya rukuucdaas sii dheeraanaysaa soo maaha rukuucdaas dheer waxaa laga yaabaa inay ma'muumiinta qaar dhibsadaan buu leeyahy marka waa inay hadday ku raalli yihiin ma'muumiinta ma'muumiintaasuna ay maxsuuriin yihiin asigana waa siyaadinayaa oo muxuu siyaadinayaa khaamisatan ayuu siyaadinayaa wasaabicatan wa taasicatan wa xaadiyata cashara shan ayuu siyaadinayaa toddobuu siyaadinayaa sagaaluu siyaadinayaa kow iyo tobanuu siyaadinayaa yacni hadduu rabo inuu rukuucda ku dheeraado subxaana rabbiya alcadiim saddex jeer waa ugu yartaa adna alkamaal we waa siyaadinayaa oo shan jeeruu leeyahay subxaana rabbiya alcadiim ama toddoba jeeruu leeyahay markuu sii siyaadiyo ama sagaal jeer ayuu leeyahay ama kow iyo toban jeer muxuu ku socdaa tirada wetriga waa waa tirada wetriga saddex maxaa wetri kusoo xiga saddex maxaa ku xiga xagga wetriga shanaa ku xigta shan maxaa ku xiga yaa toddobaa ku xigta toddoba maxaa ku xiga sagaal sagaalna kow iyo tobanaa ku xigta idan ilaa kow iyo toban uu gaarsiinayaa buui ilaa kow iyo toban ayuu gaarsiinayaa uma yaquulu kadib markaa wuxuu leeyahay allaahuma laka rakactu ilaahu adigaan kuu rukuucay wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey walaka aslamtu adiga ayaan kuu hoggaansamay khashaca laka samcii waxaa kuu khushuucay maqalkayga wa basarii iyo araggayga wa mukhii iyo dhuuxayga wa cadmii iyo laftayda wa casabii iyo seedayda seedahayga wama staqallad bihi iyo wixii ay qaaday qadamii lugahaygu lugahaygu waxay qaadeenna ilaahu adiga ayay kuu khushuuceen macnaha aniga dhan adaan kuu khushuucsanahay wey maqalkayga araggayga dhuuxayga lafahayga seedahayga iyo waxay lugahaygu qaadeen oo dhan ilaan qofka lugahaa sida soo maha qofka jirhkiisa inta kale yaa sida lugahaa sida wama staqallad bihi qadamii arrintan ah khaamisatan wa saabicatan wa taasicatan wa xaadiyata cashara la siyaadinayaa waa wejhi ama qowl culammada qaar ay qabaan qaarna waxay yidhahdeen maya la siyaadin maaye saddex jeer ayaa lala imaanaya axaadiidta saddexa ku soo aroortay waxaa kaloo axaadiidta ku soo aroortay qaarkood ducadan allaahuma laka rakactu wa bika aamantu haddii marka qofka saddex jeer uu yidhaahdo kadibna uu doonayo inuu rukuucda ku dheeraado muxuu la imaanayaa ducaduu la imaanaya ee ziyaadin maayo khaamise iyo saabica iyo taasica ziyaadin maayo subxaan rabbi alcadiim saddexduu uga kaaftoomayaa kadibna ducadaas ayuu la imaanayaa hadduu rabo inuu rukuucda ku dheeraado wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin